wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ee soomaaliya eliyas sheekh cumar ayaa magaalada muqdisho ka daafuray kulan dadweyne oo ku saabsan noocyada dowladnimo ee nidaamka baarlamaaniga ah nidaamka madaxtooyada iyo nidaamka isku dhafka ah kulanka waxaa soo agaasimay hay-adaha u xilsaaran dastuurka sidoo kale kulanka waxaa ka qayba galay mas-uuliyiin ka kala socotay saddexda hay-adood ee dastuurka iyo dadweyne aad u badan oo isugu jira qeybaha kala duwan ee bulshada eliyas sheekh cumar wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankaani uu leeyahay bulshada inaan idinkala soo qayb galay kulankan runtii aan caawa aada iyo aada u dareemayay in dadka wada joogo ay wada yihiin dhalinyaro daneynaya in dowladnimada soomaaliya nooca ay noqonayso ama itijaahay aadayso in ay wax ka ogaadaan ama ay ra'yi ku darsadaan sida ku habboon saddexda nidaam ee hadda la soo bandhigay waxaan aada u dareemayaa in la wada danaynayo in barnaamijkan uu noqdo barnaamij wax weyn ka soo baxa dhinaca kale xubno ka tirsan hay-adaha u xilsaaran dhammaystirka dastuurka ayaa ka hadlay ahmiyadda kulankani iyo waxyaalaha looga hadlay oo waxaa laga yaabaa marar badan in nidaamka la eedeeyo ama la yidhaahdo nidaamkaasaa saxsan ama kan laakiin waxaan rabaa inaan isku sheegno nidaamyadaas oo dhan adduunyada wadamo kala duwanay ka shaqeeyaan waana waxyaalay ku fiican yihiin waxyaalay ku xun yihiin waxyaalaha dhexdhexaadana waa leeyihiin dalka soomaaliya nidaamyada dhan wuu soo wada maray waxaana marka waxa waxyaalo badana naga qaldamay waxay wax nooga qaldameen ma ahan nidaamka dartiisa waa qaabka aan u adeegsanay xisbiga marka kuraasta ugu badan baarlamaanka hela ayaa si automaatig ah wuxuu u noqdaa ra-iisul wasaaraha dalkaas madaxweyne ma lahan wadamada qaar boqortooyay leeyihiin wadamada qaarna maba lahaba guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ayaa kulanka kusoo bandhigay muuqaal ku saabsan dib u-egista dastuurka iyo hanaanka loo maray intaa kadib kulanka ayaa lagu soo bandhigay doodculmiyeed ku aadan noocyada dowladnimada gaar ahaan saddexda nidaam ee kale ah baarlamaaniga madaxtooyada iyo nidaamka isku dhafka ah